assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duurnimohe raadiya cadaadow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale diin maxaad ayaa furay kalfadhiga shanaad ee baarlamanka dowlad goboleedka galmudug wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta hurtigaya golaha shacabka saarageystayi oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimka dalka wiil soomaali ah ooiisa laga geliyey dhagax tiradooda gaarayso faahimo dheeri ah oo ka soo baxaya duqayn culus oo ka dhacday gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya baarlamaanka puntland ayaa ansixiyey afardowni oo ka mid noqonaya degmooyinka oo ka arrimiya puntland dowladda kenya ayaa al-shabaab waxa ay ku eedaysay in ay didka ku galeen dawaarida codbixinta ay leeyihiin xisbiga doorashada iyo dowladda kuuriyada afreed kuuriyada masariin oo kujaabisay bil gudaheeda gantaalka labaad qodobadaasi kuwo kale ayaad ku heli doontaan dhegeystayaal warka doornimo ee raadiga mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka julaay sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada warka duhurnimo ee raadiyaha cadaadoha duhurnimadan maanta idinla socodsiinayo anigoo xasan maxamed cismaan gudoomiyaha baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ku baaqay dhismaha axsaab siyaasadeed oo dalka soomaaliya laga hirgeliyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dhiso axsaab siyaasadeed waxa uu xusay in laga maarmaan ay tahay dhammaystirka sharciyadda ay ku dhaqangeli lahaayeen axsaabta siyaasadda sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalka uu ka gudbo nidaamka qabaa'ilka ee u gudbo nidaamka axsaabta badan waxa uu sidoo kale xusay in siyaasiyiinta ay xaq u leeyihiin inay samaystaan xisbiyo sidaas darteedna loo baahan yahay in la dedejiyo axsaabta siyaasadeed matalaada shacbiga mar walba inuu dhegaysto guuxooda u tarjumo sharci oo martaa horey u socodsiiyo marka ma suurtoobayso martaa in ama yani doorashada martaa dadban inbaa hadda ku nimid laakiin mar walba waa iska dadban tahay haddii aad mar marba shacbiga kulligiisa ma codeeyo waxaa marba qayb ka mid ah ayaa codeysa laakiin xaqooda waa in bannaanka loo dhigaa qofka muwaatinka asagay jirtaa inuu codeeyo inuusan codeynin laakiin aan laga horjoogsanin muhiim weeyaan in dalkani uu u gudbo si dimuqraati ah axsaab siyaasadeed oo u kala tartama hogaaminta siyaasadda iyo maamulka iyo maaraynta siyaasadda dalka lagu hogaaminayo in shacbigu u tartamo waa xaq siyaasi ah uu leeyahay waxayna ku suurtoobi kartaa in hay-adahaasi nidaamsan oo axsaab siyaasadeed la dhiso waa muhiim arrintaa inaan gaarno taa ayaa keenaysa markaa doorashooyinka oo qof iyo hal cod inay timaado marka arrintan waa arrin muhiim ah xildhibaan waxaa idinka codsanayaa inaad wakhti siisaan inaad si qoto dheer uga hadashaan xilka annaga xildhibaanna ahaan nooga beegan hay-adaha loo baahaya in la dhiso shuruucda loo baahaya in la dejiyo maalgelinta loo baahan yahay arrimahaasi hantideeda la sameeyo waa xil na saaran inaan kala shaqayno xukuumadda inaan ka talagelino shacbiga waa lagama maarmaan
codkaasi aad maqlayseen dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhegeystayaal mowjada siddeetan iyo sideed dhibic shan megahertis ayaad si toosan nooga maqlaysaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta waxa uu furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkan fasax howleedkooda ku maqnaa qodobkani waxaa eegaya sharmaarka maxamed maxamuud mahadsanid wariye xasan maxamed cismaan kalfadhigii shanaad ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta si rasmi ah uga furmay xarunta madaxtooyada magaalada cadaado waxaana kalfadhiga inta badan soo xaadiray xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale qeybaha kala gedisan ee bulshada maamulka degmada iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka galmudug ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay islamarkaana si rasmiya u sheegay in kalfadhiga baarlamaanka galmudug uu furan yahay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casar waxaana gudoomiyaha uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya baarlamaanka uu furan yahay kalfadhigiisa shanaad islamarkaana loo baahan yahay xildhibaanada inta maqan inay soo xaadiraan
dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سنة بعد ما تلقي المراسل تسعة سن دارك بعضها كدار ولا تقدم فرد من الشرع كفرد من الشرع والمفروض من مالطة على مكان التقارير من الكسوة قلقان shacabka dalagaaladka galmudug ee mas-uuliyiinta dalagaaladka galmudug oo ay ka mid yihiin maaragtay dabaaliyaasha degmooyinka iyo gobolada runtii aan ka tegin sidee kadib waxaa laga yaabaa in hadaaya xildhibaan tarakisida eedaanka sugaya runtii nadan in iyada lagu hormariyo xaqiiqda sidaas ayuu ku saabsanay ama soo qayb gasheen sidaa ugu soo qayb gasheenna waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waktigan kulaylka waxaan rabaa
kaasi uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir dhegeystayaal codkaas oo dhammaystiran insha allah waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka sahan ee bixi doona sagaalka iyo barka waa sagaalka galabnimo idanka alle waxaa sidoo kale isagana goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelaxaaf waxaana madaxweynaha uu sheegay in si rasmi uu u furan yahay kalfadhiga shanaad kulankiisa koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaana madaxweyne xaaf uu baarlamaanka kula dardaarmay inay gutaan shaqada loo igmada islamarkaana ay ansixiyaan shaqooyinka ama ajandayaasha horyaala dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelaxaaf ayaa waxa uu soo hadal qaaday abaaraha ka jira deegaanada maamulka galmudug isagoo sheegay in loo baahan yahay in shacab iyo maamulba la iska kaashado sidii gurmad deg dega loola gaari lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf waxa uu soo hadal qaaday arrimaha maamulka ahlu sunna waljamaaca waxaana madaxweyne xaaf uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay wadahadal la galaan ahlu sunna waljamaaca islamarkaana aysan wax colaada kala hortegi doonin maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wuxuuna sheegay inuu allah subxaana wa tacaala u baryayo inuu soo hanuuniyo islamarkaana ay diyaar u noqdaan in maamulka galmudug ay wax la qaybsadaan waxaana madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf uu intaa ku daray inaan wixii hadda ka dambeeya suurtagal aysan ahayn in laba maamul ay ka taliyaan gobolada dhexe ee soomaaliya isagoo sheegay in aan loo dulqaadan doono islamarkaana loo baahan yahay in la midoobo
wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam mudanayaal iyo marweyn marka hore horta madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada khiyaarta iyo wasiirada iyo intii kaloo nagala soo qayb gashay iyo intaan ilaawey bal dhammaantiin horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan shirkan ama furitaanka kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka aad iyo aad horta dhammaantiin waa salaamantihiin mudanayaali mar weyn aniga sidaad og tihiin hadda waxaan maqnaa muddo dhowr iyo soddon cisho ah kuma maqnayn inaan iska maqnaado meeshaan dabkii waa la shiday dabku qoryuu u baahan yahay si uu usii shidmo haddii mar maaragtay uun aan aniga madaxnimo la ii doortay madaxtinimadii waxaan aaday inaan dabka shido magaaladan iyo caradatan iyo galmudug inay istiraadato oo meel shidan oo loo shaqo tago ay noqoto meel shaqaysan noqoto meeshii shaqadii anu waan aaday wax badan baanan ku soo guulaystay in horta hadda shirna loo qabto kowda bisha soo socota waa maalinta talaadada dhow oo ay tahay inaan ku laabto shirkaa ka qayb galo ha ii qaadanina inaan inta imid iska laabtae shirkaasaan u laabanaya degdegna waa u soo noqonaya insha allah galmudug in laga shaqeeyay u baahan tahay dhib badan ayaa haysta baahi baa jirta wixii un abaarihii iyo qayladhaan waa sii daynay hadda waxaan sugaynaa insha allah dhowr diyaaradood oo waxyaalo dhiig joojina lagu soo qaado mucaawanadii kalena waxaa laga soo dejinayaa boosaaso adugu tobanka beri ama labada asbuucoo soo socota ilaah iidankii inay timaadaan rajaynaynaa middaanna dhiig joojin ayaa loo keenayaa waxyaalaha maaragtay hadda meelaha dardaran sida dadkii xeraala ka qaxay oo kale ayaa maaragtay dhiig joojin in loo soo diro ayaa
codkaasi aad maqlaysaan dhegeystayaal waxa uu dambeeyey warbixintii sharmaarka maxamed maxamuud weli waxaad maqlaysaan warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado mujada siddeetan iyo sideed dhibic shan megahertis ayaad naga maqlaysaan qarax ayaa goorsii horreysay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka
wararkay naga soo gaaraya inta u dhexaysa isgoyska soos iyo x control balcad ee degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayaa sheegayaa in goorsii horreysay halkaasi uu ka dhacay qarax khasaare geystay qaraxaasi oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu la kacay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay goobta qaraxu uu ka dhacay waxaana ka dhashay khasaare dhinacyo badan leh gaariga oo ahaa mid nuuca raaxada ah ayaa lagu soo waramayaa laba qof oo la socday in gebi ahaanba ay ku dhaawacmeen halka uu burburay gaarigii qaraxa lala eegtay wararka qaar ayaa sheegaya in dadka watay gaarigaasi ay ahaayeen ciidamo ka tirsan milishiibiyada kuwaasi oo qaada lacagta canshuurta ee uu shaqeeya dowladda hoose ee xamar inkastoo aan la xaqiijin arintaasi ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya oo fariisin ku leh meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa durba halkaasi tegey waxayna halkaasi ka wadaan baaritaano kala duwan
wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in uu hortago golaha shacabka qodobkani waxaa soo eegeysa wariyaha iyaga caashe ukaash
magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeelanaya xildhibaanada golaha shacabka kulankan ayaa wuxuu ka dhacayaa xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxaa looga hadlayaa kulankan qorshaha xukuumadda ee dhisida golaha adeega garsoorka wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya abukaati xasan xuseen xaaji ayaa xildhibaanada hortegaya oo su-aalo laga weydiinaya dhismaha golaha adeega garsoorka kulankii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada qaarkood waxay soo gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in wasiirka cadaaladda uu baarlamanka hor yimaado su-aalo adag ayaa la weydiin doonaa wasiirka cadaaladda kuwaasoo ay ka mid yihiin sababta uu dhaqangeli waayey sharciga siddeed iyo labaatanaad ee ay aar ee dhisida golaha adeega garsoorka
waa mahadsan tahay caashe cukaash dowladda kenya ayaa al-shabaab ku eedeysay inay afduubteen gawaarida ololaha doorashada xisbiga talada haya ee jubilee ee mandheera taliyaha booliska koonfurta mandheera charles kaja ayaa sheegay in gawaaridii ololaha doorashada ee xisbiga madaxweyne kenyatta ee jubilee ee taageerayaasha waday lagu afduubtay deegaanka falaama ee duleedka mandheera waxa uu sheegay in wadihii mid ka mid ah gawaaridaasi iyo qof la socday sidoo kale la la-yahay oo ay afduubteen xarakada al-shabaab charles karja waxa uu intaasi ku daray in hay-adaha ammaanka ay hadda ka howlan yihiin soo furashada dadka iyo gaariga lagu qafaashay duleedka mandheera shalay gelinkii dambe ciidamada amniga dalka kenya ayuu sheegay in la geeyey deegaanka uu hadda ka socdo howlgal lagu furanayo dadka labada qof ah ee gawaaridaasi laga qafaashay waxa uu intaasi ku daray taliyaha in gaariga uu leeyahay guddoomiyihii hore ee deegaanka uu ka kiraysanaa xisbiga jubilee islamarkaasina uu taageerayaasha ku soo daadiyey tuulada katuulo khamiistii soo laabashadiisiina ay jidka u galeen tiro ka mid ah al-shabaab islamarkaasina ay gacanta ku dhigeen waxa uu dadka deegaanka ka codsaday inay ciidamada ammaanka ku wargeliyaan haddii ay helaan xogta gaariga ay dadka lagu qafaashay waxaana uu intaasi ku daray in booliska ay ku jiraan feejignaan dheeri ah oo ay sameynayaan waa tahay dhegeystayaal wiil soomaali ah oo qalliin loogu sameynayey waddanka hindiya ayaa keliyihiisa waxaa laga soo biixiyey dhagax gaaraysa toddoba boqol oo dhagax qodobkan waxaa eegeysa mar kale caashe cukaash
muwaadin soomaaliyeed oo muddo ka xanuunsananayay keliyaha ayaa qaliin lagu sameeyey kadib waxaa laga soo saaray dhagaxaan gaadhaya toddoba boqol sida ay sheegtay dhakhaatiir ka tirsan cisbitaal ku yaala dalka hindiya muwaadinka qaliinka lagu sameeyey ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan waxaana uu ka tegay magaalada gaalkacyo kadib markii dhakhaatiir ay u sheegeen in keliyihiisa mid ka mid ay fashan u hayo sidaasna uu ku tegay dalka hindiya waxa uu tegay dalka hindiya waxaana saddex maalmood ka hor lagu sameeyey qaliin guulaystay oo labada keli lagaga sameeyey siday shaacisay saria brash oo ah dhakhtarada qaliinka ku samaysay cabdiraxmaan ee cisbitaalka frenchi hosbital ee dalka hindiya markii halkan noogu yimid wuxuu noo sheegay in kelidiisa igfashan ay qabto laakiin markaan qaliin ku samaynay waxaan kasoo saarnay dhagaxaan badan waxaana ka hor inta aanan qaliin ku samaynin saarnay qalabka lagu ogaado dhagaxaanta ayay tiri doctoraysa saria brash dhagaxaanta qaarkood intii aan ku guda jirnay qaliinka ayay soo daateen waxaana intii kale markii aan soo saarnay ku qiyaasnay toddoba boqol oo dhagaxaan yaryar ah qiyaastii boqol ilaa boqol iyo konton dhagaxaan ah waa ay naga daateen ayay hadalkeeda si raacayso doctoraysa dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ay la kulmaan dhakhaatiirta dalka hindiya
waa ay mahadsan tahay wariyaha rediyo cadaad oo caashe cukaash kuuriyada waqooyihii ayaa dhegeystayaal gantaal labaad tijaabisay bil gudaheed maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay markii labaad tijaabisay gantaal dheereeya oo ah kuwa isaga gusha gudba qaaradaha gantaalkaasi ayaa in ka badan saddex kun oo kilomitir hawada ku jiray muddo afartan iyo shan daqiiqo ah ka hor inta uusan ku hooban xeebta dalka jabaan balse ruushka ayaan qiimeyntaasi ku raacsanin maraykanka iyo kuuriyada koonfureed waxa uuna sheegayaa in gantaalkaasi uu ahaa mid heer dhexa kol hore bishan ayaa kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaaladii ugu horreeyey ee ah kuwa qaaradaha isaga goosha arrintani oo ka dhignayd horumar dhanka barnaamijka hubka ah ee pyonyan ay gaartay xukuumadda pyonyan ayaa sii wada tijaabada gantaalada xitaa iyaga oo lagu sii dhuujinayo xayiraadda qaramada midoobey iyo cambaaraynta uga imaaneysa beesha caalamka dhegeystayaal intaasi waxaan ku ekeynaynaa war wixii dalka daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka maqlayseen raadiyaha cadaado akhyaartana dhegeysatay tan iyo intaan dib ugu kulmi doonno warkan midka xiga haddii weeba idmo waa xasan maxamed cismaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo